warar ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid a suuqada magaalada uu ka kacay dab baabi'iyey goobo ganacsi ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare nafeed hase yeeshee qaar ka mida ganacsatada waxa ay v o eda u xaqiijiyeen in hanti la waayey xasan kaafi qoysa ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho saakay barqadii ayaa dab xoogani waxa uu ka kacay suuqa caanaha ee xaafadda saybiyaano ee degmada hodan waxaana dabka uu sababay inuu ku faafo goobo ganacsi oo ku yaala suuqaasi kuwaasoo isugu jira dukaamo baqaaro iyo maqaayado dabka oo saacado badan socday ayaa ka dhashay fiilooyin koronto oo ku jirtay mid ka mida maqaayadaha suuqaasi taasoo keentay in gebi ahaanba ay bas beelaan inta badan dhismayaashii suuqa waxaana jira inkastoo aan tirokoob lagu samaynin khasaare hantiyeed oo soo gaaray ganacsatadii suuqaasi iyadoo sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo fudud oo soo gaaray qaar ka mid a dadkii badbaadsanayay hantidooda goobta dabku ka kacay ayaa waxa soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya kuwaasoo xiray waddooyinka suuqaasi soo gala iyadoo daqiiqado kadibna ay halkaasi yimaadeen gawaari debdemisa oo ugu dambayntii ku guulaystay inay dabka damiyaan waa kuwan qaar ka mida dadkii goobjoogga ahaa markii uu dabku kacayey meeshaan niyow khasaaro kala duwana ka dhacday saaka alxamdulilah waa qurneed waa kastoo qoraal waaye ilaahay mahadiisa waa qurneed alay kuma seehinin manaha inaa hantidan gubato laakiin tii allaha ayaa ka weyneed wax kastaba waa qurnaayeen alxamdulilah ilaahay mahaddaas iska leh dabkaas niyow meel baalbieriya ku bilowda laydhahay aniga isaga oo dabdamiskii joogaan ayaa imid ayaan la kulmay waxaa haddacad oo cad oo ku gubtay meel baalbeeriya iyo sa u taqaana meel bakhaarah oo sa loo yaqaano tukaan iyo meel kale maqaahid ah iyo tukaan kale oo dhinac ka gubtay marka khasaare nafeeda waxa ku gaareen hal qof oo laba bowlido isku dhaceen ayaa jiro khasaaro dhaawac inta kalena alxamdulilah ilaahay ee mahad iskale khasaare badan ayaa jirto kolley caliyara tukaankiis waa u jeedeen ilaahay sabar iyo imaan ha ka siiyo annakana ilaahay ajar iyo ixtiraamta naga siiyo waa u jeednaa waqtiga ku bixinay ee dadaala ku bixinay intii ka soo qayb gashay oo qof muslima hantidiisa inaa badbaadisto ku soo istaagtana ilaahay ajar iyo ixtiraamta ka siiyo niyow dabka ilaa isla mar ahaantaas afar saa iyo rubi inaa aadan filaa iyo afar saa iyo afar saa rubi inaa aadan qiyaasaa san dareemay walaal dab baa inta ka kacay dabku wuxuu ka kacay maqaayadda inta ku taalay intiisa kaleetuu qabsaday intana waa u baxyey dukaankaana waa u baxyey gadaalna waa u baxay khasaaro badanoo geystay oo hantideed marka dadna waa ku dhaawacmeen dadna waxaa ku gaaray ilaa hadda kama warno qaar oo waxaa la sheegayaa oo dabka saa'id u gaaray marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin khasaarada dabka wuxuu ka bilaawday maqaayaddan ilaa baaxadiisa hadda meesha uu joogo qabsaday dad badanaanu ku hanti beelay wallaahi dadkii ku hanti beelay dhaawaca badankood la sheegaayo laakiin hadda dhimasho oo dadaa la sheegaya laakiin ilaa weli magacaabin laakiin inta hadda aniga badbaadada iyo waxaan ku jirnay debdemiska marka alxamdulilahi rabbi alamiin intaasoo khasaare geystay oo hanti lagu beelay aniga objooga u ahay waan wax dimiyaana ku jiray inkasta oo macnaha dabka inta debdemiska loo imaanin oo baaxadiisa dhul weyn qabsaday waa intaa arkaysiin marka alxamdulilahi rabbi alamiin dad baa saacado ka hor hanti haysta hadda ku hanti beelay ma ahan markii ugu horreysay ee uu dab ka kaco suuqyada magaalada muqdisho waana dhacdo inta badan soo noqnoqota in suuqyadu ay gubtaan kuna hanti beelaan ganacsato fara badan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho